haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan magaalada muqdisho waxay ku jirtay xaalad jahwareer oo amniya iyadoo magaalada ay ka dhaceen weeraro qaraxya oo ka badan toddoba weerar tan iyo laga bilaabo sabtidii aynu ka soo gudubnay sabtidii kooxda al-shabaab ayaa weerartay xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha halkaas waxa ay ku dishay dad meesha ku sugnaa uu ku jiro wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha waxaa sidoo kale goobta ku dhintay kooxii weerarka soo qaaday kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya ay soo gurmadeen islamar ahaantaasina ayay kooxdaasi halkaasi ku dileen in ka badan toban ruux ayaa la sheegay inay weerarkaas ku dhinteen kow iyo labaatankii bishan march ayaa gaari miino lagu xiray waxaa ku dhintay wiil dhallinyaro ah oo injineer ahaa iyadoo saddex iyo labaatankii iyadoo marka guud ahaan laisu geeyo weerarada toddobaadkan magaalada muqdisho ka dhacay ay ku dhinteen in ka badan soddon ruux ayna ku dhaawacmeen tirkole intaasi ka badan waxaa jiray dhaliilo loo jeedinayay hay-adaha amniga iyo guud ahaanba dowladda soomaaliya ku aadan inay ku fashilantay sugidda amniga magaalada muqdisho waxaa kaloo jiray jahwareer ka dhashay diiwaangelin ay sheegtay dowladda soomaaliya inay ku waday ciidamada dowladda soomaaliya oo sabtay in qaarkood ay mushaar la-aan ka cawdaan kana soo baxaan goobahoodii ay ka joogeen gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose dowladda soomaaliya ayaa hore u sheegtay inay dib uqaabeyn ku wado ciidamada xoogga dalka soomaaliya toddobaadkan shir looga hadlayay arrimaha amniga ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shirkaasi waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan golaha wasiirada puntland toddobaadkan baarlamaanka soomaaliya ayaa kalfadhigiisii shanaad ka furmay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kalfadhigaasi furay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay dadaal badan u gashay hirgelinta nidaamka dowladnimo waxaana uu tilmaamay muddadii ay joogeen in wax badan ay u qabsoomeen wax kalena aysan ilaayo hadda u qabsoomin dowladdiisa ay isku dayayaan inay xaqiijiyaan sidii ay amnigana u sugi lahaayeen waddanka soomaaliya nidaamyo kala dambeenna loogu soo celin lahaa dowladda soomaaliya ay toddobaadkan sheegtay in mowqifkeeda rasmiga ee buuraleyda golden heights uu yahay in dhulkaasi ay leedahay syriya islamar ahaantaasina aan si sharci ahayn ku haysato dowladda israel go-aankan ayaa lagu sheegay warsaxabadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya toddobaadkan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in go-aan walba oo u aqoonsanaya buuraleyda golden hits inuu yahay dhul ay leedahay israel yahay mid baadil oon waafaqsanayn qaraarada caalamiga madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan saxiixay go-aan uu u aqoonsanayo buuraleyda golden hits inay tahay dhul ay leedahay israel go-aankaasi oo ay ka soo horjeesteen waddamo badan oo muslimiin ah guddiga doorashooyinka somalilan ayaa sheegay in doorashooyinka golayaasha aysan dhaafi doonin wakhtigii loo cayimay ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban arrintan ayaa waxaa v o a u sheegay guddoomiyaha guddiga oo isna waraysi siiyey v o a waxaanu anagu la hortagnay oo guurtigu iyaga arbacadii noo soo qoray waraaq sabtidii baanu hortagnay xog waraysi bay ahayd xog waran bay ahayd xog warankiina waan isku fahnay afkaygana marna maaha anagoo ah commishinkii u xil saarnaa doorashada inaanana ma qaban karayno ama ma qabsoomayso way qabsoomaysaa waana laysu imanayaa doorashaduna ma dhaafayso labada kun iyo sagaaliyo tobanka dhinaca kale antidhowraha somalilan ayaa lagu soo warramayaa inuu u gudbiyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud baaritaan la xiriira eedamo musuq maasuq oo loo jeediyey in loo haysto wasiirada warfaafinta iyo gaashaandhigga ee somalilan sidoo kale eeddaasi waxaa loo haystaa agaasimayaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal tan kulanti dambe nabadgelyo